bismiillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobada isinka dheegi doontaan weliba iyo kumadaha أهمية قدغان الله يدين يعني سيدنا سوق مين راي مجرد العرض مين راي مدعوين من الله وحسوان اللي جرام قربوها وما بوا ذاين نقول قرأين حالغو بلا سجرد بلا سجرد تذكرتي أهمية سوينا الله يدين ونمو مين راي فرصة هالي تذكرنا ده حلوانا اللي يوم نعم مدعوينها xildhibaan cali isxaaq cumar xukuumadda baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya qaybna ku hay wefdigii madawiinaga ee uxudur yeelku waraysanay ahamiyadda xildhibaan ahaan yo in leta booqashada xudur baarlamaanka soomaaliya yo meelmariyay miisaaniyadda sannadda labada kun toban iyo sagaalka wuxuu u saamaxayaa qof kastoo muwaadin soomaaliyeeda dalkaani u soo helgamay oo ku naafoowey oo da' ku gaaray in xaqiisa la siiyo kuwa dhintay cagoontooda oo ilaah u naxariistee wakhtiyadii hadda dhowaa ee dad badanoo aad iyo aad u qiimo badan saraakiil aad iyo aad u qiimo badan iyo sarkaal sarkaal xigeenno iyo askar ee runtii naftooda ku waayey iyagoo ku jira shaqadooda waajibaadka qaranka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo ku hadli sharciga xaquuqsiyowka ciidamadii ka naafaween halgankii dalka iyona dadkii kadhamadi awlaadiyo daryeel lanfadiiyo doona madawiinaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo weliba usug weerar gabashoon lahayna kagaadi dowladda federaalka ee soomaaliya weliba ku obsigamne sidii mukhtaar roobo cali abu mansuur oo kale in uninilana weela taas oo xukuumadda nabad yoonay nolol faragelin gabashan lahayna yadan wed guddiga roogtada manka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo ka baaqeen in si deg degay dowladda federaalka soomaaliya yeeduwalan ku gobolta dagaalbeelidada ku dareeran gobollada hiiraan iyona galmudug intaas dhegaystayaal weliba iyo haayana eh hordhacaga ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intaas iyoonay intiinu ka guda jarna intaynay koreen barnaamijka ka dheega doonta soddonka balatum ilaa maad lamada kontum iyoonay siyeed ku dhegaystayaal xildhibaan cali isxaaq cumar okumade mudaniyaalka baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya qaybna ku hay wafdigii madawiine cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo soo waraysiisiya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku hadalay booqasho madawiinaga usugelinkii hore ee geeka iyo ka sameeyeen magaalada xudur ee xaruumo shalgadiisan ikulamo xalayti iyo laweeladan xildhibaanka intii waraysigu sunas yahay weliba saas oo kale tacasii usan diray xildhibaan keyre oo uusan ka dhamaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya
soo doorta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan laftikareen madaxda soo hortu silin dooradi xisbiyaan wareegi magacalen saaran weli laakiin sadartiye shalay oo taariikhda hayti labaatan iyo sagaalka wayba usageemiye oo isku jiraan golaha fulinta iyo golaha shareer dejinta niyaa habooqdan magaalo madaxda gobolka bakool xudur khaasatan degmada xudur haddii unakoyni wayba lala kulumayheen dhammaan qiibo shagdu oo degmada iyo gobolka ayaa lala kulumi markii dambeena wayba lala kulumay kama degmo oo dadsi inta roogeen aan ahayn sida degmada geedlow wayaana meelahay duroogdu wayaana qiibo shashagdu dhammaanteed lala kulumi baahid iyo iyo sheegaleen iyo wayba lala kulmayheen degmadan raquure oo dadkeena diibooshashadu xaleedadamaantiyo adii ilaa iyo xaleedisa wayba jarayheen qaabilaad oo madaxweynaha qaabilaad bulshadaas joogo oo sheegadaayaan rabitaasho iyo baahadiyo iyo walaasho sheegadaayaan oo dawladdii cusub ayday haddee madaxweynihinkii soo radin isbaradaayaan rabooda shaqaadaayaan xog waraysi kasuudi haddii intaas ka soo geeyay haddina xiraabta wayba la maray dhammaan meelahay ciidamada dowlad goboleedka koonfurta baadihan federaalka marka booqday xarumoosho iyo way kalena booqday dabeecadan oo koonfur galbeed oo oo meelaha wasaaradda warbaahinta wasiirka oo meelahay nilagari markaas oo nijey oo meelahay qeybta oo raadiyin way kala la boogday meelahay dug sare oo xudur oo la dhisi dhismadaas oo hadda niyana dhammaantay walaha dooqday way kala la booqday qadan ku wareeranay saldhigga booliska walaha booqday isuuna meelahay walbeel sida la socota meelahay mas-uulka محمد حسن لفترين هو جميعي قبل كلي كسكرت والقبض كان حتى يعني جرم ويبوها
xildhibaane may eet walyaabayoo dalbadaayeen bulshada intiyo badanna diiradii oo ka saareeyeen midda dalbadaayeen horta kow in la hela amni oo meelahay jiditeeda meelahay shalgoono degmooyinkan iska furnayna in jiditeeda oo la furo gacan lakugu sii oo meelahay jiditeedaas furo u xabdiga qara ciidamada liinsawbara liinqalabey iyoona meelahay difacan muqdisho iyo urbana suubiya in helaan xuquuqda oo ciidanka markaasi oo amniga ka saabsan iyada liinqadali taasoo horta iyad iyada dhannaadagi walow jarti meelahay akhbaaraad kale oo meelahay albaanku kaluqadali taasoo horta iyadaka badanays
wali ka dhabaajidana imeela badan booqasho ka seexdaan booqasho kormeer wal saasamaa kordhiyaasa guddigii fulintii baarlamaanka iyona madaweynagii isla jareen wasiiriya ka jarteen may samnayteen oo booqashadin shacabkaasa wal antaraase haang i haanga unkuga wadaana biloota dareer maalmoota dareer sannadoota dareer rekorta met saaib idila faylata cadaaladka su-aalada inkanagdi horte madaxweynaha hadda la dooraday waybu waxaan usu maylaraay haddaan koray shaqadii balaawahay iniusu xog hela markii usu xog helo maylaraay jawaabtiya bii kora laakiin ayla hernay maylaraay maylaraay ini oo oo wallaba booqdo micno masheenaas ila layd taas taasaan ku jawaabe tala madil xukmadin halo tala lahale marka saas dartiye taasba ee maynaraayeen shaqo la booqday taasu xildhibaan ahaanta tirin si gaar ahaan markii madaxweynaha la-aan ku guduba booqashada xudur ma ahamiidaas in lahayti
ahamiid badan in lahayti sida la socdeen maynaraayeen majarajan cordaan maynaraayeen madaxweyne meedan bahaw oo xildhibaanada la jaroon garabugeen wala boodayaan ku galaan xaalado miras ku jarta baahida miras ku jarta taas dartee aamida swinga dhinglahayti uni unu mayrahay fursadan helni dadkuma deen xildhibaanadii iniyona dhaxan madaxweynaha usuuna kolley haddana kayna gobolkan bokor sheeye intii koonfur galbeed ka magacaabo oo maylahay nin seeda doono maylahay kormeero badan suuqii doona markaas isla markaasna hela doonaan aani kale xildhibaane oo yoona fursadaas hela doonaan yoona meelo kala daan kaamidni kuwinumlingnahay wayba ay dhaheen waa cusuban in bari waybu ah sanad cusuban in dhaladi waybu ah madaxweyne cusuban in dhaladi taasa maylahay hamidlinninkala oo ena maylahay deegan doorasho lana maylahay makamila kujeeda degmada kujeediya matale rabitaashe baahadiya inuu saaxirubi madilin baa ini hela fursad uskaba oo maylahay haka booqda oo xog daskusheen oo dawladdan kanaga baahadiyan gudbi saas dartee way baaran korahen eed eedan kama hadiyaan eed eedan kama hadiyaan madaxweynahan qaaliga oo fursadaasna sii ini unu maylaraayeen rano oo mayrahay rabitaankan iyo shacabkan iyo walaagan unu kuurgalno fursadaasna sii ahamiidingan ingata wal oo horaan jarijarine wal cusubo hadda maylarahay dhaladeen oo eed ahamiidninka leh okay xildhibaanadii koonfur galbeed iyo kumadati ilaahay naxariista xildhibaan kheyre iyo dhimaday taas ma inay labadaaga korto
walaalkay xildhibaan kheyre waa langoo saaxiibkaana ah muddo oo horta kulli ana dood baskasaana saddex sana ah waayla xildhibaanada koonfur galbeed kumada oo eed eeda furfuran langoo maylaraay wahay eed iyo eed maylaraay jeelay dowladnimada geed iyo jeelay meelahay waa transparent le raw ama linkasaw xuquuqda siman camal linkasaw oo meelahay ama wal oo accountability ama transparent linkasaw oo la xisaabtan qabe iyo meelahay linkasaw lanjeelahay lan dowladnimada jeel lan oo wayba jeelahay xukunka in la qiibiyo la baahiyo jeelahay eedeedna dowladnimadan jeelahay eedeeda unkugna walaalkaana kullu nafsin daa'iqatulmawda lari walan ku wakti shiyan dhamire hase ahaatee way baan eedanku jeelada fana in helbaan kheyra wakti kala badan inta daadana eedeeda tacsiye may rahaayeen hawadan mariye dhammaantiyo shacabweynaha koonfur galbeed yaa mariye tacsiyadas khaasatan way baan mariyey reer may rahaayeen baydhabo hadda oo ciidanka sagsan yaa kusroog kaastan way baa andareynta sidaas i helshay oo may larahay kasugun magaalada muqdisho way baa inkaxasus badanaytay ayaan dadaasay xamar xamarasasani bali haddaan moodaan nisheega fogni way bay baray wiilshay ciyaalshay iyo xaaskay iyay baray wallahi geek iyada xasuus nimadustamada layaari reer iyo reer kasay
tirada ciyaalkiisu ku tabi meelka qiyaasta kor
والله اني ورت قياس كور لكن طلب الى سيره يا قياس كور لكن انا ما ما غرق لي سايني يدو من كسام قياس ولا شو من كسام بلا قياس
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur واي أديكن يا what do you mean ولا أدو وده والساو ما إنك ديت أنا بلكيت أو أسدام ببادوكسن وربنا أنت وداي أنا والفيلا كندي بي ودي سي لانك كوا بربري ما إيه هم أتي أيلة لانك قلنتس كجردا
بس إرابة ما إت بلاي دتين تالا بلكيت بربرسنا لانكم بيسوا فقاد بدين ماذا كبلي بس أوده بلكيت بري ما أو مدي هذا باوره كوجنتونا أم بربرانا هدي هذا فلاس ورشد بلكيت النور ملساتو بيسدا bulkeeta adkaysi leh bidhaanti sishal duwan lanki beedshayka dhisidona buuq igayle bogi i burburi baarisha inkaweelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kun badan kabaytomo ku dhamana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraya ha saara samayba kumid ahaa interlock noocyaashay sishal duwan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyona weliba labaatan i weliba bulkeetiga langoroday dhogoolka oo markeeda budla koo sirintoona amburburaana oo ee labaatan il
baarlamaanka soomaaliya iyo geekayo meel maryan miisaaniyadda sannadda labada kun tumi iyonay sagaalka kaas oo wasaaradda maaliyadda iyada horsheentay guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ka dhawaaqay natiijada ansixinta xildhibaanada iyo ka meel maryan miisaaniyadda city miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka wax diiday ma laha wax ka aamusay ma laha waxaa codeeyey boqol toddobaatan iyo afar sidaasay ansax ku tahay mahadcelinaya golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh wasaaradda maaliyadda oo ayadana beryahan ku mashquulsanayd hawshan miisaaniyadda guddiga maaliyadda sidaasi oo kale
saas oo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle yaan kuma hadnagay baarlamaanka ansixiyowka is-oona ballanqaadiyay baarlamaanka meelasanka sameeya mudane guddoomiye hadal dheer halkan umaan soo taagin ku shaqo lahayd arrintan oo si fiican uga soo shaqeeyey oo afar maalmood habeen iyo dhawaar ka soo shaqaynayay baan aada ugu mahad celinayaa waxaan kaaga mahad celinayaa guddoomiye baradayga iyo aad shirkan kusoo daadihisay ayaan kugu mahad celinayaa sharaf weyn bay aniga ii tahay maanta in miisaaniyaddii loo odeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toona aanu jirin sharaf weyn bay reeli tahay sharaf ka weyn oo u weydiisan kara wasiir halkan iska soo taagan inay jirto anigu umalayn maayo waad i sharrifteen annaguna reali anigoo si qalbi furan oo calool xaadhan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hoggaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hukumadaha kala wareejinta guryaha shal wareejiyowka dhulka kala wareejinta beeraha shal wareejiyowka baabuurta kala wareejinta hibada shal wareejiyowka shaararka shirkado la shargadadow qorista caddaymaha iyo sugitaanka gorowka daardaarta qorista dhaxalkoobyada gorowka heliiska shirkado qorista araajida iyo maxkamadaha iyo wixii la mid ah talabiyowka iyoonay hubiyowka dukumiintiyada la kala iibsanayo dareersha saasa ngmoogateng nootayo xaqsoor nootayo hagsoor iyo wayba iyo kiyaale afar irsoodka iyo buuntuwiinta antoon dhohoyd oo an dhow aalan center wali faahfaahintaas dheer kulle hariir halow halowga shalay eberli hal shan soddon iyo sedde eber shan labaatan eberli hal lama afartan iyo afar qonton iyo sagaal qonton ama samtalka eberli lama shan soddon iyo sedde eber shan labaatan ama email nootayo haqsoor at gmail dot com hataba bulshay ballantaan wayba antiinu ku faa'iidaysan nootaayada rasmada ee نوتايو حقصو دارت أدلت دوت هو الفلان دوكومنتي انصوف سوي انصوف سوي كومنتي انصوف سوي
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya maalmogelaha dhaafay weliba yeedo siwiinyan wedey sidii xaquuqun hela lahaayeen ciidamadii kanaafa weyn dagaaladii dalka iyona saasoo kaleeto dadkii dhammadii awlaadiyo sidii daryeelanka sameey lahaaye geeka baarlamaanka yayona saasoo kale iyo horjeeyeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiir amar dembe yahay ko usta saxaafaddu siina la hadalay
sharcigan wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u weyn marxaladiisa waxay ahayd oo koowaad soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed wuxuu soo maray golaha wasiirada ee xukuumadda ee federaalka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu soo maray golayaha golaha shacabka ee baarlamaanka kadibna waxaa loo dhiibay guddiga difaaca si ay ugu soo shaqeeyaan ee aragtidooda ay ugu daraan wuxuu kaluu soo maray akhrinta koowaad wuxuu sidoo kale uu soo maray akhrintii labaad maanta waxay inoo ahayd akhrintii saddexaad oo ah ansaxinta ee sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida sidoo kale akhrinta labaad markuu soo maray waxaan la wadaagnay ee shacabka soomaaliyeed si ayaga naftirkooda aragtidooda ay ugu darsadaan waxaa la wadaagay taliyaasha ciidamada ee dalka si ayaga naftirkooda aragtidooda ay ugu biiriyaan maanta waxay inoo ahayd maalin taariikhi ah runtii aan filayno in golayaasha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee cod aqlibiyada ay ku ansixiyeen sharcigan insha allahu tacaalaa sharcigan wuu jiri jiray number lix ee xaqsiinta laakiin waxaa lagu sameeyey amendment waxaan ogsoonnahay wakhtiyo badan inaan soo marnay oo military system ahaa laakiin maanta dowladda aan haysano waa dowlad shacab ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeedna wuxuu matelayaa shacabka marka aragtida shacabka ayay ku ansixiyeen sharciga waxay kaloo inoo xiga waxaa jira aqalka sare oo isna sidoo kale aan rajaynayno ee tubtii ay qaadeen ee golayaasha shacabka inay iyagana fikirkooda ay ku darsadaan kadibna ay noo fududeeyaan waxaa kaloo jira dibudhiska ciidamada qalabka sida gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga aan wasiirka aan ka ahay ciidamada hadda waxaa ku socda waxa la yidhahda biometric registration diiwaangelin oo la diiwaangelinayo markii la diiwaangeliyo waxaa soo bixi doona dad paralel ah dad waxa waaye oo da'dooda ay sarayso dhammaantooda waxay u baahan yihiin sharciyad in loo helo si xaquuqdooda ay u helaan marka sharcigan wuxuu u saamaxayaa qof kastoo muwaadan soomaaliyeeda dalkaani u soo helgamay oo ku naafoowey oo da' ku gaaray in xaqiisa la siiyo kuwa dhintay cagoontooda oo ilaah u naxariistee wakhtiyada hadda dhowaa ee dad badan oo aad iyo aad u qiimo badan saraakiil aad iyo aad u qiimo badan iyo sarkaa sarkaal xigeenno iyo askar ee runtii naftooda ku waayey ayagoo ku jira shaqadooda waajibaadka qaranka sidaas daraaddeed carruurtooda iyaga waxay u baahan yihiin daryeel sharcigan wuxuu u saamaxayaa in xaquuqdii ay ku lahaayeen xukuumadda ay helaan ama dowladda ay ku lahaayeen ay helaan runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinayaa golayaasha shacabka iyo guddoonka golaha shacabka runtii uu wakhti badan geliyey gaar ahaan guddiga saaxiibadeeda garabkayga taagan aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa waxaa kaloon rajaynaynaa inaan sii gudagalno inaan helno sharcigii difaaca ee national defence actigii sidoo kale oo hadda aan rajaynayo inuu la yaalo ee technical departmentiga oo ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha asigana wakhti dhow waxaan rajaynaya inaan keenno golaha shacabka si loo helo sharciyad runtii qof kasta disbliinkiisa iyo siduu yahayba qeexaaya aad iyo aadaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahad celinaya
alla bal arag gaarigii markan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynaga ima saarne maylik wada kaafi petroleum taalanshadaalo kulanka neebsaday kaafi petroleum waa banakaafide kurbada i murugbi kaalinshadaa lanqabin tiilukukabahiyo kaafi petroleum taalanshadaalo agabya kumbad ow kaafi petroleum luqoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee buustada qashinka buuti kolkoona buusanayti litirka kaduudan may ankakooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wateegan too bansiin too nafta saletir bareed saacado shaqeeyasa cabirkana tire adbaha sheegas fuusti i jirgaan litir i nus litir jubni i tafaarid inta baankasow kaafi petroleum kaafi petroleum may bakiyaale afarriftoodka markii adu roogda hig iridhiin hafiiri may madiiba aragaasee boorka qoran kaafi petroleum wali faahfaahintaas dheer kula xiriir kooro sharci eberli hal shan siyeeti afar toddobaati siyeed toddobaati toddoba eberli hal shan qonton tumon toddobaatan i shan ama koortanka dambayta oo ah eberli hal shan qontoy kow sagaalan labaati lama haddaba bulshooy balanteen maybua كافي بتروليوم
axmed ducaale geyle xaaf madawiinaha maamul goboleedka galmudug iyo weliba uusahay kuusiino weerar gabasho aan la-ayna kaga adi dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo ka eedan faragelintiyo ka hayan maamulka us-ono sheegay in muddada ee roogi walyaabo badan haslamareen xukuumadda nabad iyonay nolol ee muqdisho lagu caramiyo welina usu sheegay in aan hayno walfaylla walaagila haslamari
sagaal iyo tobankii bilood ay jirtay waxaa la dagaalamayey dowladda federaalka sagaal iyo tobankaa bilood wixii aan qabanana feeriy halaantimaan ku qabanaynay iyo xoog iyo maaragtay annagood lugaha iyadoo nala haysaan gacmaha ka rafanayn oo aan ahlu sunna la heshiinay oo aan xuduudyada heshiisiinay dadkii markii aan heshiiskii aan samaynay oo la kala degay markii arrintii joogto oo fiicnaatay dee wixii haddii aan inta boliis loo sameeyo stationma la dhigin oo maxkamad loo samayn oo dadka la kala hagin oo aan dadka wax loo sheegin dhibaata imaanaysa annaga booliiskii iyo dhaqaalihii iyo siyaasaddii waynaan ka qoyaamay cashuurta laga qaado xamar qaybtii aan ku lahayn waynaan ka jooji tii adduunkana siiye waynaan ka jooji waxaa kaloo nooga sii daran maalin walba waxaa la soo diraa guddi fidqalallo oo loogu talagalay inay galmudug fidleeyaan maalin waa dhaweyta qolaa timid qoladii waa iska joojinay laantood baa la xalilay arrintii meesha la yidhaahdo balambal maanta waxaa la sheegayaa in wasiiro badan iyo xildhibaano ay soo baxayaan bal uma quuraan lacagta ay ku bixinayaan diyaaradaha iyo dadkan inay ugu deeqaan agoomihii laga dhintay ama dadkii dhaawac ahaayo isbitaallada yaalay marka ilaahay tawfiiqdu seejinaya waan u malaynaya dowladda federaalka ah waxaan leenaha war maskaxdiina soo celiya oo dadka sida habboon ha loola dhaqmo annaga annagaa dowlad goboleedkiiyo caasimaddii baan joognaa madaxdii baa joogta cid walbaa joogta iyadoo aan nalala soo xiriirin in maalin walba dad inta diyaarada loo saaro albaabkii oo caasimadda meeshii iyo dowlad goboleedka laga soo geli lahaa darishaddaa laga soo geliyaa maanta caamudu waaqay caadaday ka degayaan baa la sheegayaa kuwa kaloo maalmo hore meeshay ka degeen waa la ogaa anagu waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa beesha caalamka u sheegaynaa annaga hantidaeedii waana laka qunaqabateeyey wax allaaliyo wixii boliis iyo aan ku adeegsan lahay waana laka xirxiray labada gacmood iyo labada lugood baan ka xirannahay fidnadaas iyo dhibaatadaas ayaa maalin walba nagu socota hadda wasiiraa la soo dirayaa waa rag asxaaba khayr allaha siiyo ayaga shaksiyaad laakiin waxaa lagu khasbahayaa inay annaga dhabarka naga jabiyaan waa naqaanaa dadka imaanaya dad badan oo fiican baa ku jira ayagana ilaahay inuu garan siiyo oo ay markay yimaadaan bal ay wixii ay qaban karaan kolley waxay qaban karaan anu garan maayee ay meesha yimaadaan hadday garan waharsanayaan laba maalmood annaga waxba kama qabno laakiin wax ay noo qabanayaan iyo waxay noo qaban karaan midna lama arko odayaashii iyo ciidamadii iyo waxaan haynay annagu meesha waa geynay waana noo fiican tahay hawshu waxaana wax maalin walba dhaca ma dhici jirin laba beelood intay isku dhacdaa diyaarada iyo wefdi loo soo diro wax dhiqu jiray maaha waa arrin uguba arrintaasna waxaa leeyahay dowladda federaalku ha joojiso annagu waxaan qabnaa dadkaa la soo diraayo kolley in uma qabno inay tahay wax wanaagsan annagana lakama soo bilaabo nalooma sheegin kama warqabno ciidan maanaan warsan dhaqaalo maanaan warsan bal sababta ku khasbaysa in diyaaradayta labaatanku lagu soo kireeyo boqolku lagu khasaariyo niman afar maalmood ama saddex maalmood joogayo zoon sababta aan uma garan karo ummadda soomaaliyeed iyo dadka iyo dowla meesha caalamka iyo cid walba waxaan u sheegaynaa arrintaas inay tahay faragelin qayaxan oo maalin walba dhacaysa maalin walba dhacaysa mar maaha laba maaha saddex maaha in inta loo soo diro waxaa noo hartay hadda ciidanka niise iyo national armiga intana loo soo diray inay soo qabqabto hadda sidii roob oo kalaanba ka baqaynaaba in qoortana la qabto laakiin ha ogaadeen halkani ma aha meeshii ay usoo diri kari lahaayeen ciidan iska difaacaynaa wixii noo yimaada sida shabaabkana ula dagaalamayna wixii hadda ka dambeeya haddii aad dowladda federaalka iska bedelin sidaa ciidanka ciidamada niisada iyo national armiga galmudug bay joogaan waa reer galmudug ayagana waxaan u sheegaynaa nabadda gobolka iyo amniga iyo dowladdaba inay la shaqeeyaan intaas ayaan hadalkayga maanta kuma gabagabeynayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo celcelinaya waxaa weeye faragelinta qayaxan ha la joojiyo faragelinta qayaxan hana laga joojiyo dadkan darishadaha ka soo gelaya hana laga joojiyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka lasoo diray war idinku damiir yeesha oo wixii khalada diida ayaanu ku oran lahaa niman maysaane geel ninkii dhicin lahaa dhacaya lama dhiciyaan baa la yidhaahdaa waa xalkaribaysaan waa dalkiinnii waa gobolkiinnii waa kaad berri doorashada usoo dooran lahaydeen waa kii aad wax ka rabteen waa kaad ku dhalateen waa ka bilaabahayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo inta soo socotay iyo inta kaleba gobolkiina ha duminina oo gobolkiina ha baabi'inina annagu intaas waa soo wadnay waana sii wadi doonaa insha allahu ilaahay iidankii ciddii naga soo xadgudubtana ilaahay baan ka tawakalaynaa waana waana isku tashanaynaa
tayo electronics and decoration light center xarunta qalabka elektaronikiga ee tayo talo gunga leh tiir mundula leh tallaabo horumar leh iyo qalab tayaysan tayo electronics leh elektaronikii la tawanaayay arlakaralanka tallaaway meelaha keentubiyo tayo electronics and decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay beedka iyo hafiiska berwelbooluku kihira nalalkii suuradiyo bank kahadhikaay bartilaha keentubiyo xarunta qalabka elektaronikiga i suuradoyow ku qorote ee tayo electronics and decoration light center qalabka elektaroniga tayo electronics lagu helo mayba kumid aha nalalka jibsiga iyo diikoorka la geliyow iyo dhammaan fiilya korontada led banelitis nalalka derbiyaalka la kihiraay led uvolitis iyona weliba spotlightis iyo weliba nalalkii akhriska oo kii isin ogayteen ahayne foollahan casriyey weliba mayba wadada muraayadii akhriska oo qoraalka wiinayaasi lankiya
guddida roogtada baarlamaanka manka sare ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo ku hadali dagaalbeeladada gudareeran gobolada hiiraan iyonay galguduudta walinba iyo ka baaqina in si deg dega xukuumadda federaalka ee soomaaliya arrintaas iyadan ku hadalo codkayga inaan ku biiriyo maxaa la yidhahdaa dhibaatada ka dhacday ama ka soo cusboonaatay deegaanadaas labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug gaar ahaan gobolka hiiraan iyo gobolka galguduud oo uu sheegay maxamed inaan labadanaduba ka tirsannahay labada dowlad goboleed aan aqalkan ku metelno waxaan leenahay dadka walaalaha oo ku dagaalamaya dhulkaas walaalayaalow dagaal hadduu faa'iido leeyahay soomaaliya waa soo aragtay dhulkana guuri u maayo dadkaa dhammaanaya maa dhulka meeshaa looga tegayaa waxaan idinkoo fiirinaya walaalnimada derisnimada ehelnimada waxa laysku yahay dagaalka ha la joojiyaan leenahay xabadda ha la joojiyo wadahadal iyo gobol ha lagu bedelo odayaasha dhaqanka oo ugaashada hormuudka ka yihiin labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug iyo siyaasiyiinta muxuu ahaa maamulada iyo maxay aheeday xildhibaanada maxaa la yidhaahdaa duqowda kaleeto gabdhaha dhallinyarada kulli waxaan leenahay laga wada qayb qaato sidii nabad looga dhalin lahaa oo colaadaas nabad loogu bedeli lahaa annagana insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo waa ku biiri doonaa ka aqal ahaan goglahaas iyo iyo iyo sida arrintaas xal looga looga gaari lahaa waxaan mar kale iyo mar kale leenahay colaad wiilkuma dhashay wiil baa ku dhinta colaadda ha la joojiyo ha lagu bedelo nabad wadahadal ha lagu bedelo dhulkaana waa nagu filan yahay maxaa la yidhaahdaa isagaa naga soo haraaya intanada kale markaan hoos galno dhulku sidiisuu u joogayaa yaan lagu dhammaanin yaan lagu laysku dilin yaan laysku nicin dad walaala oo ehela oo isla dhashaa la yahay ha la joojiyo xabaddaan leenaha waxaan kaloo sida muxuu ahaa ku xoojinayaa baaqa ah meesha colaadu meelaha ay ka dhaceen dadkii deganaa way barakaceen way ku kala carareen hoygoodii waa ka qaxeen degaamadoodii waa ka qaxeen waxaana hay-adaha samafalka inay dadkaas gurmad la gaaraan gurmad inay la gaaraan dowladda oo dhexe oo xukuumadda aan iyadana usoo jeedinayno inay maaragtay ayakuna ay gurmad la gaaraan degaamadaas gurmadkaasoo iskugu jira mid muxuu ahaa dadka lagu caawinayo meesha ka barakacay iyo mid lagu joojinayo colaadda oo nabad lagu dhalinayo intaba bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah senator maxamed cismaan faarax kana soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan maanta waxaan halkan ku yeelanay shirkii guddoonka shirkii mataqaanaa ya guddiga joogtada shirka guddiga joogtada ah halkaasoo la isla gartay in baaq laga soo saaro baaqaasoo ku aadan dagaalada ka horaya maamul goboleedka galmudug iyo maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan iyo gobolka galmudug baaqaasi wuxuu ku socdaa sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsaha badan oo ummaddaasi mataqaanaa ay si walaaltinimo ay ku wada noolaan lahaayeen dhulkaa ilaahay uu siiyey waxaan baaqaa u diraynaa waxay tahay maamul goboleedkaan u diraynaa maamul goboleedyada labada maamul goboleed waxaan u diraynaa dowladda dhexe waxaan u diraynaa ciidamada qalabka sida waxaan u diraynaa mataqaan oda dhaqameed hogaasyada kulligood inay ka qayb qaataan sidii loo soo abjari lahaa dagaalkaasiito ayuu ku saabsan yahay baaqaan waxaa kaloo loo dirayaa waxa weye maadaama meeshii uu dagaal ka dhacay waxaan ognahay dhib weynoo xagga caafimaad inuu jiro barakacayaal inay jiraan in mataqaanaa hay-adaha mataqaanaa gargaarka fidiyana inay sida ugu dhaqsaha badana ay u geeyaan halkaas gargaar caafimaad gargaar cunto hooy intaba in la geeyo
guud ahaan barnaamijkii intan inka eg dhegaystayaal Thank lugaje sarna panyaki mokuta mamme suvatr maya laputi dive walata puti dive walata durham pahe tampal lugaje sarna panyaki mokuta mamme suvatr maya laputi dive walata Hey. سيد سهلايا دولايا كوتري كمدار كوتاي ديري دبلكي وريدا شوفر ياو دبلكي وريدا شوفر ياو دريا لام بخايو تيوري تيورا Yeah.